alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin wslى اllah عlى nabiyina muxamedi wعlى aalih waصaxbih wslama tasliima kasiira ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta oo ah maalintii koowaad ee bisha ramadaan sanadka kun afar boqol iyo toddobiyo soddon biidni illaahi subxaana wa tacaala sidii caadadaynu ahaan jirtay salaada duhur dabadeed waxaynu akhrin doonaa sida ogeysiiska aada ku maqasheen kutub biidni illaahi subxaana wa tacaala cilmi wacdi iyo waano intaba inoo kordhisa kitaabka maanta biidni illaahi tacaala aynu bilaabaynaa wuxuu ka sheekeynayaa ama uu ka waramayaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam siduu u dhaqmi jiray waagu markuu u bariyo ilaa uu seexanayo waxaynu ogsoonnahay walaalayaal nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa shaksiga ugu mudan uguna fadliga badan addoommaha ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray ilaahay baa subxaana wa tacaala ku khatimo oo ku gebagabeeyey rusushii farriinsidayaasha ahaa ee u soo diraayey basharka si ay u hanuuniyaan ay u tusiyaan waddada saxda ah ilaahay baa nebi maxamed ku soo dejiyey kitaabka kutubta uu soo dejiyey u fadliga badan kana dhigay mucjisada u weyn ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ayidu ku taageero rasuul uu u soo diray basharka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ku sharfay inuu noqdo rasuulka dadka u faraha badani ay raaceen ummadda u tirada badanina ay rumaysay nebiyunaa maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa acdamu rajulin fii taariikhi albashariya ninkii u sharafta badnaa ugu qiimaha badnaa ugu wanaagsanaa dhinac kasta oo laga eego taariikhdiisa iyo noloshiisa basharka taariikhdooda marka la eego iyo ciddii adduunyada dusheeda soo martay ilaahay baa subxaana wa tacaala taa markhaati uga noqday waxaa taa markhaati uga ah dadka mu'miniinta oo dhan waxaa taa markhaati uga noqday xataa cadowgiisa kuwii wakhtigiisa joogay waa dafiri kari waayeen tilmaamaha wanaagsan ee uu lahaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam kuwa waktigeenna nool ee inuu isku dayey inay sameeyaan cadaalad iyo garsoor saxa markhaatibay ka noqdeen wanaaggii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam kelmadda hadalkayga ku dhex jirtay oo acdamu rajulin fi taariikh inuu ahaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam gaalada waktigeenna nool ee rasuulka aan rumayn ayaa dhab ahaan ku dhawaaqay qaarkoodna qoraal ahaan ay ugu dhigeen kutubta iyo boogaagta ay qoreen nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa daaci ilaahay baa markuu sifeynayay yidhi wadaaciyan ila allaahi biidnihi dadka wuxuu ugu yeedhayay xagga ilaahay subxaana wa tacaala inay ilaahay u noqdaan addoommo dhaba oo u nool sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ka doonayo raalli u kaga noqonayo ee dantoodu ay ku jirto adduun iyo aakhiraba nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu daaci ku ahaa biaqwaalihi wa afcaalihi dadka wuu la hadli jiray waxbuu fari jiray waxbuu fadligiisa uga warrami jiray waxaan dantooda ahayn oon fiicnayna waa u diidi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo nebigu daaci uu ku ahaa biafcaalihi ficilada wanaagsan ee uu samaynayo dadka kale ma jiro qof la yidhi ficilkiisa ha lagaga daydo wax allaaliya wuxuu sameeyaa ha la qaato oo dadkuna ha ka daba sameeyaan laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu uhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxaa idinku sugan kudayasho wanaagsan tusaale ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam idiin yahay wuxuu tusaale idinku yahay biaqwaalihi wa afcaalihi hadalladiisa iyo ficiladiisaba waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lagaga dayanayaa caqiidadii saxda ahayd ee uu aaminee ilaahay subxaana wa tacaala u waxyooday iyo iimaankii toosnaa ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku camiray qalbigiisa waxaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagaga dayanayaa cibaadadii suubanayd ee si aan kala go' lahayn ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu caabudaayey faral iyo sunnaba waxaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagaga dayanayaa akhlaaqdii iyo dhaqankii wanaagsanaa ee uu kula dhaqmay marka koowaad allaha khaaliqee abuure ee ku sharfay in noqdo rasuul nebi ah iyo addoon dhaba dhaqankii iyo akhlaaqdii wanaagsaneed uu kula dhaqmay dadka noocooda kala duwan kuwa waaweyn sibuu ula dhaqmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka da-yarta ah gaalada muslimiinta kuwa islaamnimada ku cusub iyo kuwa u soo horreeyey dumarka caruurta addoomaha dadka shaqaalaha ah martida dadka xanuunsanaya bukaan jiifka ama bukaan socodka ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taana waa lagaga dayanaya nolosha nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd xayaatun xaafilatun biliimaan waalcilmi waalcamali asaalix waatacaamul alxasan nolol ku camiran iimaan nolol ku camiran cilmi nebiga calayhi salaatu wasalaam u imanaaya waxyibaa xagga ilaahay kaga socday iyo cilmi nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegayo uu gudbinaayo oo waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegaa ama qur-aan buu ahaa ama xadiid ayuu ahaa cilmiguna labadaasi ayuu dhab ahaan ku urursanya waxaa kaloo dhami labadaasunbay u khidmeeyaan amaba se ay u adeegaan nolosha nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku camirnayd cibaado iyo camal saalixa cibaadada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd midaan kala go' lahayn waxay noogu filan tusaale arrinta noocaasa muujiya qowlu caaisha radia allahu canha kaana الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam yadkuru اllaha calى kuli axyaanih rasuulku wuxuu ahaa mid ilaahay xusa xaaladihiisoo dhan hadduu taagan yahay iyo hadduu fadhiyo hadduu jiifo hadduu soconayo hadduu masaajidka joogo iyo haddii meelaha kale uu joogo kaana dikru اllahi tabaaraka wa tacaala laa yufaariqu lisaanah ilaahay xuskiisaa mar walba ka qoyanaa carabkiisa iyo istikfaar iyo duco iyo weyneyn ilaahay subxana wa tacaala uu weyneynayo may ahayn nolosha nebigu calayhi salaatu wasalaam mid ay soo marto xaalaatu gafla xaalado ilaahay subxaana wa tacaala uu ilaabo oo adduunya ilaahay subxaana wa tacaala ay ka mashquuliso adduunyada qiimo daradeeda ayuu gartay manay ahayn mid qalbiga nebiga calayhi salaatu wasalaam degtay oo ku weyn adduunyadu ta ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi bal tu'hiruuna alxayaata addunyaa waalaakhiratu khayru wa abqaa taasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam hamigiisa u weyn uu ka dhigay dadaalkiisa u tirada badanna uu ku bixiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nolosha nebigu may ahayn mid taqaanay caajisnimo waxaa loo yaqaana alkasal qofkii camal uu awoodi karo inuu ka gaabiyo oo naftiisu ay ka maagto ayaa la idhaahdaa alkasal ilaahay buu ka magan galay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaabo dhowroo ilaahay uu ka magan galay waxaa ku jiray alkasal oo macnihiisu yahay qofku camalkii isagoo awoodi kara oo samayn kara haddana inuu ka gaabiyo oo uu samayn waayo nolosha nebigu kaana tabda-u binnashaaq wa tantahi binnashaaq waxay ku bilaabmi jirtay dardar iyo firfircooni taas ayaanay ku dhammaan jirtay nolosha nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxaa noloshiisu ahayd nolol ku dhisan cala alquwa waalijtihaad waalxayawiya dacfi taagdarro caajisnimo meel laba umay soo mari jirin nebigeenna calayhi salaatu wasalaam noloshiisa nebigeenna maadaama ilaahay uuna yidhi ku dayda inaynu ku dayanaana ay tahay taa ay nagaga xidhan tahay inaynu hello waddada saxda ah aynu ku gaadhi karno ilaahay subxaana wa tacaala raalli ahaanshihiisa rabbi subxaana wa tacaala naciimkiisa suurtagal inooma aha inaynu ku dayanno rasuulka calayhi salaatu wasalaam inagoon garanahayn maada kaana yaquul kayfa kaana yatacaamalu maca alaakhariin muxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam samayn jiray muxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam odhan jiray siduu ula dhaqmi jiray dadka kale noloshiisu siday ahayd inagoon garanahayn suurtagal inooma aha inaynu ku dayanno idan waxaa waajib inagu ah inaynu baranno xayaatadii iyo noloshii nebigeenna calayhi afdalu salaati watasliim waanaynu soo koobaynaa biidn illaahi tacaala waxaynu ka bilaabaynaa waagu marka uu beriyo ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu salaatu leylka u kacaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu samayn jiray sideebaase uu u dhaqmi jiray ma aha mid ay noloshii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhammaanteedba ay ka dhex muuqan doonto laakiin waa haalib maa kaana yafcaluhu nabiyu fi اlyowmi wاlleyla waa wixii rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray habeenkii iyo maalintii inta badan ee soo noqnoqonaayey ee nebigu uu joogtayn jiray ama sida haalibka ee xaalkiisu u badan yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaqan u ahaa sidaynu ogsoonahay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku dhashay magaalada maka magaalada aada iyo aad buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u jeclaa waa magaalo qiimo badan oo ilaahay uu ka dhigay xaram calaa lisaani khaliilihi wa rasuulihi ibraahiim waa magaalo ilaahay uu u doortay subxaana wa tacaala in uu ka dhiso gurigiisa albeyt alxaraam alkacba almusharafa oo dadka muslimiinta ahi ay u boholyoobaan oo quluubtoodu ay u hanqaltaagto qof waliba inuu tago uu jecel yahay ilaahayna subxaana wa tacaala uu waajibiyey ugu yaraan hal mar qofka muslimkaa inuu tago oo uu ku soo guto cibaadada xajka iyo cumrada magaalada nebigeennu calayhi salaatu wasalaam inuu jeclaa isaga ayaa sheegay magaalada maalintu ka baxay isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam la qaxaaya diinta oo meel nabada la doonanaya oo ilaahay nabad ugu caabudi karo diintana si xoro dadka u gaadhsiin karo waxa uu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam odhaah muujisay magaaladaasi qadarka iyo qiimaha ay ku leedahay qalbiga nebigeenna qaala calayhi salaatu wasalaam wallaahi inaki la axabu ardi illaahi ilaya maka ayuu ka sii socdaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam madiine ayuu ku jihaysan yahay magaaladii maka ayuu dib u soo eegay iyada lafteeda ayuu la hadlayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaa tahay magaalada makaay dhulka ilaahay meeshaan u jecelahay walowlaa ana qowmaki akhrajuunii lamaa kharajtu haddaanay dhici lahayn dadkan makaay ku deganin inay isaareen haddaanay dhici lahayn oo ay dayn lahaayeen oo ay ii suurto gelin lahaayeen si xora oo nabada ilaahay inaan u caabudo fariimahan qaaligay ilaahay ugu soo dejiyena dadka inaan u gaadhsiiyo weligeyba kaamaan baxeen buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay subxaana wa tacaala isaga oo casiisa oo kariima oo musharafa oo gacanta sare leh uu ku soo celiyey magaaladii maka ee laga qaxiyey nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ma aanu magaaladaasi jarin ee waxa uu ahaa halkii u hijrooday isagoo degan haddana magaalada nebigu calayhi salatu wasalaam oo ku noqnoqon jiray maruu xaj u tago iyo mar uu cumro u tagaba nebigeennu calayhi salaatu wasalaam magaalada make sidaa u jeclaa markii uu ka baxay waxa uu degay magaalada madiina oo nebiga calayhi salaatu wasalaam loogu aabtiriyey madiinatu rasuulilaahi baa laydhaha waa magaaladii rasuulka ilaahay magac hore ayay lahaan jirta magacaasi magac fiican muu ahayn nebigeennana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahayd sunnadiisa magacyada aan fiicnayn ama dadka ha loo bixiyo ama dhulka ilaahay meelo ka mid a ha loo bixiye inuu bedelo magac fiican uu ku bedelo waxaa magaalada madiine la odhan jiray yarib magacaasina magac fiican ma aha waa magac canaan iyo waxaan fiicnayn ka turjumaya magacaa magaalada waa laga bedelay waxaa lagu bedelay magacyo ka qurux badan madiinatu rasuuli illaah magaaladii rasuulka ilaahay iyo ayiba magaceedu yahay tii wanaagsanayd magaalada nebigeennu calayhi salaatu wasalaam madiine ee uu tegey iyada lafteeda aada buu u jeclaa dhulkeeda meelo ka midana rasuulku wuxuu sheegay inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay jecel yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine ayuu ka baxay waxaa ka soo horbaxdo indhihiisu ay qabteen buurtii uxud waa buur markaa ballaadhan oo waqooyiga magaalada madiina gudban axaadiidta nebigana calayhi salaatu wasalaam marar badan lagu xusay waxyaaba aadka loogu xusuustana waxaa ka mid ah dagaalkii caanka ahaa ee la odhan jiray khaswatu uxud ayaa buurta hoosteeda qeybta soo xigta xagga magaalada ka dhacay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam buurtaa markuu indhaha saaray buurtaa waxa ay isu yihiin iyo qadarinta ay isu hayaan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegay wuxuu uhi haadaa jabalu uxud jabalun yuxibunaa wa nuxibuhu waa taa buurtii uxud waa buurna jecel buurtaasaad jeclayd nebiga calayhi salaatu wasalaam bal nebiga waxaa jeclaa jamaadaadka waxyaabaha aan noolayn qaar fara badan oo ka mid a wuxuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam intaan looba waxyoon dhagax magaalada maka yaalay inuu salaami jiray kaana xajarun bimaka yusallimu calaya dhagax baa la hadlaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam wale assalaamu calayka yaa rasuula allah waxaa kaloo nebiga calayhi salaatu wasalaam tasbiixsan jiray raashinka uu cunayo oo tasbiixdiisa uu maqli jiray waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam aada u jeclaa oo oohin fara badane ay ka dhacday qaylana ay ka yeedhay tiirkii ka mid ahaa tiirarka masaajidka ee intii aan mimbarka loo samayn nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inta uu ag istaago uu qabsado khudbadda uu halkaa ka jeedin jiray markii mimbarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo sameeyey mimbarka ayuu u guuray oo khudbaddii uula wareegay waxa uu bilaabay tiirkaasi inuu sida geela u ololo ololka geela waa la yaqaan geelu wuxuu ololaa marka ilmihiisii uu waayo amaba se dee dhibaato uu tirsanayo sida haraad iyo waxyaabaha la midka ah dadkoo dhan ayaa wada maqlaayey ololka iyo dunuunaca ka baxaayey tiirkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu khudbadaynayo uu ag istaagi jiray uu qabsan jiray markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka tegey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa raxiim kaana yarxam bilinsaan wayarxam bilxayawaan xataa wayarxam biljamaadaat ilaahay baa raxmad qalbigiisa geliyey fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lam faduu min xawlik raxmad ilaahay qalbigaaga geliyey ayaad ugu dabacsanaatay haddaad adkaa aada noqon lahayd mid adag oo qallafsan oo bilaa naxariisa cidina kuumay soo dhowaateena waa lagaa didi lahaa waa lagaa yaaci lahaa laakiin waxaa lagugu jeclaaday ee dadka iyo duunyada iyo manooluhuba ay kugu jeclaadeen waa raxmaddaa ilaahay qalbigaaga u geliyey markuu nebigeenu maqlay calayhi salaatu wasalaam dunuunuca iyo ololkaa ka baxaayey tiirka mimbarka ayuu ka soo daadegay waanu u yimi waxaanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam geliyey tiirka goshiisa dhinaca ayuu ku qabsaday sida hooyadu ilmaheeda marka ay aamusiinayso ay yeesho markaasoo aamusa waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddaanan u iman lahayn oo sida aanan yeeli lahayn ilaa yowmi alqiyaama dhawaaqa iyo oohintaa muu kala jareen sidaas ayay jamaadaadku nebigeena calayhi salaatu wasalaam u jeclaadeen wuxuu yidhi alimaam alxasan albasriyu raximah allahu tacaala nebi maxamed ma noole tiir qalalan oo geed marka hore laga soo jaray oo dhismaha masaajidka ka mid ahaa ayaa sidaa u jeclaaday axabathu ljamaadaat fakayfa laa nuxibuhu nax sidaynaan inagu u jeclaanahayn innagoo ah bani aadam caqli leh oo wax fahmaya oo mukalafiinoo lagu waajibiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay raacaan oo ay ku daydaan nebiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina ee deegaankiisa markii dambe noqotay markii uu hijrooday markiiba magaalada ma gelin wuxuu markii hore degey meelay deganaayeen qabiilo la odhan jiray banu camrin banu cawf oo qubaa la odhan jiray hadda magaalada madiine ayay ka mid tahay masaajidkii u horreeyeyna rasuulku calayhi salaatu wasalaam halka ayuu ka aasaasay maalmo kadib markuu u kuur galay xaaladda magaalada madiine ka jirta iyo dadka degan qaybaha iyo noocyada ay leeyihiin iyo qolo walba sida loo waajihi karo iyadoo ay la socdaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ay soo dhoweynayaan qaybo ka mida dadkii reer madiina oo ciidamo hubaysana waxaana arrintaa ku jirtay dhoolatul dhoolatus military oo fariinta uu diraya ay tahay inaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cidina aanay waxba ku yeeli karin magaalada madiine dhexdeeda aanay mushrikiintu waxba ku yeeli karin oo yuhuudi aanay waxba ku yeeli karin oo munaafiqiini dhibaato aanay u geysan karin nabigeennu calayhi salaatu wasalaam markuu soo galay magaalada madiina wuxuu soo galay isagoon guri ku lahayn waxaa marti ahaan uu ugu degoo soo dhoweeyey saxaabigii qiimaha badnaa ee la odhan jiray abu ayuub alansaari hawsha iyo shaqada nebigu uu ka qabanayo magaalada madiina kamuu bilaabin inuu horta isagu guri dhisto wuxuu ka bilaabay inuu dhiso guri ilaahay oo xarun u noqdo dadka muslimiinta ah ilaahay ay ku caabudaan cilmiga ay ku bartaan ay ku kulmaan oo iskaga isku xaal ogaadaan meesha laga maamulayo laga hagayo dadka muslimiinta ah ciidamada halka laga dirayo ciidamada duulaya ama difaaca iyo gaara ka qabanaya magaalada madiine cadowgu markuu soo weeraro goobtaasoo ahayd waa almasjid annabowi masaajidka la yidhi masaajidkii nebiga calayh salaatu wasalaam ay nebiga calayh salaatu wasalaam dhisay imaamkii u horeeye masaajidkaa dadka ku tukiyeyna ahaa waana tasaabta in la yidhaahdo almasjid annabowi masaajidkaasoo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay masaajidada oo dhan inuu ka fadli badan yihi marka laga reebo masjid alxaraam waa masaajidka maka ku yaala ee kacbadu ay ku dhex taallo wuxuu nebigu sheegay salaada lagu tukado masaajidkiisa inay ka fadli badan tahay kun salaadood oo lagu tukaday masaajid kale marka laga reebo masjid alxaraam masaajidkaa wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku daray saddex masjid oo safar loo geli karo booqashadooda meel booqashadeeda safar loo geli karo booqasho cibaado ah oo ilaahay loogu dhowaanayo meel loo tegi karaa ma jirto saddexdaa masjid mooyaane waxaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laa tushadu arixaal ilaa ilaa alaaati masaajid safar looma geli karo goob tegistaa la tegayo un ilaahay lagu caabudayo iyadoon ujeeddo kale laga lahayn ujeeddooyin kale qofku wuu safri karaa isagoo meel cilmi u doonanaya ganacsi u tegaaya caafimaad u tegaaya qof joogo kusoo booqanaya laakiin goob tegisteeda un ilaahay loogu dhowaanayo oo safar loo geli karaa ma jirto saddexdaa masjid mooyaane masjid alxaraam waa masaajidka kacbadu ay ku dhex taallo ee qiimaha badan wa masjidi haadaa buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam iyo masaajidkaygan wa masjid alaqsa iyo masaajidka maanta yuhuuddu ay ku ciyaaraan sida ay doonaan ay ka yeelaan ee beytulmaqdis ku yaalla masjid alxaraam salaada lagu tukadaa boqol kun oo salaadood bay ka fadli badan tahay oo masaajid kale lagu tukaday masaajidka rasuulka salaada lagu tukadaana kun salaadood oo masaajid kale lagu tukado masjidulxaraam aan ahayn salaada lagu tukado masjidulaqsaana waxay ka fadli badan tahay shan boqol oo salaadood oo lagu tukaday masaajid kale oo aan ahayn masjidulxaraam iyo masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajidka ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dhismihiisa uu hawshii iyo shaqadii magaalada uu ka qabanayay uu ka bilaabay waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u muuqatay masaajidka inuu ka dhiso meel beer ahaan jirtay laakiin markaa kharaab ahayd qoladii beerta lahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam muu odhan waqfi ahaan u bixiya waayo wuxuu diidaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay cidina ha dhowtoole ugu mana sheegato xaruntaa weyne islaamka waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qoladii meeshaa lahayd uu ku yidhi haaminuunii xaayitakum igala baayactamoo iga iibiya beertiinna waxa yidhi laa natlubu hamanahu ilaa min allah beertayadaa qiimaheeda iyo waxii aanu ku iibin lahayn ilaahay cid aan hayn ka dooni mayna bay dhahay waa waqf ilaahay daraaddii baan u bixinayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka diiday fariin kalena nebigu waa dirayo fariintaasoo ah reer madiine inaanu ugu iman dhulkooda iyo xoolahooda iyo beerahooda inuu qabsado waayo dadka qaarkood oo munaafiqiina ama kufaara ayaa arrinta noocaasa si qalloocan dadka u gelin karo odhan karaa soo ma aragtaan durba waa kaa bilaabee dhulkiinnii qaybo ka mida la wareegay walihaada markii ansaartu ay soo bandhigeen waa qoladii madiine hore u deganayd saxaabadii muhaajiriinta ee magaalada madiine ku soo qaxay inay dhulkooda qaybo ka mida siiyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu diiday waxaanu ka hortegayey arrinta noocaasa waxay ahayd siyaasa xakiima almuhim buqacadda rasuulku calayhi salaatu wasalaam saadka uu ka dhisay wuu iibsaday cidina may waqfin cidina may sin waxaa ku yaalay dhismayaal kharaaba geedo timira iyo xabaalo dad mushrikiin ah oo gaalo ah lagu aasay wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam amar ku bixiyey geedaha in la jaro geed geedu qiimo badan bay leeyihin gaar ahaan geedaha timirtu laakiin maslaxo awgeed waa loo jari karaa haddii tusaale ahaan cadowgii si kale aan la iskaga celin karin ama aan lagu weerari karin waa la jari karaa taa waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay sidaasoo kale geedka laftiisu hadduu dhibaato keeno amaba se maslaxada iyo manfacada jaristiisa ku jirtaa ay ka weyn tahay inuu isagu sii jiro sida xaaladan oo kale dhismayaashii kharaabka ahaana in la dumiyo dhulkaa la ysku simo ayuu amar ku bixiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam xabaalihii mushrikiintaa hadhay wuxuu amray nebigu calayhi salaatu wasalaam in la qodo oo meesha laga saaro oo meel kale lafahooda la geeyo qofka muslimkaa marka uu nool yahay iyo marka uu dhinto labadaba xurme ayuu leeyihi qabrigiisa in kaba lala dhex maruu nebigu diiday xabaalaha muslimiinta iska daa in lagu dul istaago oo in lagu dul istaago ama lagu dul fadhiisto qofka sidaa yeela waxaa u dhaanta buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam in dhimbiil daba uu ku fadhiisto oo maradiisa ay gubto oo jidhkiisa ay usoo tallowdo iska daa in guryo laga dul dhisto habeen walba la dul seexdo ama wadooyin laga dhigo gawaadhidu ay marayaan iyo dadka lugaynaya qofka muslimkaa marka la aasana xabaashiisa lagama soo saari karo haddii soo saarista aanay isaga dani ugu jirin oo haddii tusaale ahaan qof kale lala aasay sida fadliga badani waa qofka in kelidii qabri lagu aaso haddii xaalad adag ay keensatay in laba qof qabri lagu wada aasay ama ka badan qofkaa qofkay qaraabadiiyu xaq buu u leeyahay inuu ka soo saaro oo meel gooniya uu ku aaso waana siduu yeelay jaabir ibni cabdillaahi ibnu xaraam alansaari iyadoo nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu nool yahay aabbihii lix bilood markuu aasnaa dagaalkii uxud buu ku shahiideeyey ayuu qabrigiisii dib u qoday uu ka soo saaray ay nin kalaa la aasnaa meel gooniya ayuu ku aasay nebiguna calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasa kuma qabsano waa khalad ma odhan sidaasoo kale haddii qofka qabrigiisii meeshuu daad uu jiidho biyo mareen ay noqoto ama biyo xagga hoose ay kaga soo baxaan saxaabigii la odhan jiray mucaadi ibnu jabal radi allahu canhu xaaskiisa qabrigeedii markii ay biyo ka soo muuseenee qoyaankii biyuu dusha uga soo baxay intuu qoday ayuu ka soo saaray kadibna meel kale ayuu ku aasay xaalado kaleo culimmadu ay kutubta ku sheegaan oo noocyadaasoo kaliina waa jiraan laakiin gaaladiigu waa ka duwayen xurmo ma laha iyagu oo meelaha ay ku aasan yihiin dowladda islaamka iyo dadka muslimiinta hadday u baahdaan waa iska faqi karaan oo meel kale la geyn karaa lafahooda wixii baaqi ka ah dabeetana dhulka waa laga faa'iidaysan karaa nabigeennu caleyh afdal salaatu watasliim masaajidka dhismihiisii ayuu bilaabay markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam masaajidka uu dhisaayey waxaa muuqatay akhlaaqdii sarraysay ee nebigeennu calayhi salatu wasalaam uu ku sifaysnaa gaar ahaan khuluqu tawaaduc akhlaaqda kibir la-aanta ka fogaanta kibirka nebigu umuu dhaqmi jirin sida boqorada inta taaj madaxa loo saaro kursi dahaba lagu fadhiisiiyo oo halkaasuun malab iyo subag iyo caano sanka iyo afka lagaga shubo wuxuu u muuqday nebi maxamed oo xaqiiqatan uu ahaa ka waaxid min ummatihi qof ummaddiisaa ka mid oo kale waxa ay xidhaan buu xidhanayey dharuu kaga soconaa ma jirin waxay cunaan buu cunayey fadhiga sidii qof caadi u dhex fadhiisanayay xataa meesha ay fadhiyaan meel ka yaro sarraysa iyo kursi in isaga si gaaro loogu dhigayo haddaanu khudbad iyo cashar iyo jeedinahayn may jirin qofkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hore u aqoon ee yimaada isagoo saxaabada dhex fadhiya muu garan jiray damaam ibnu haclaba sida bukhaari saxiixiisa ku wariyey ayaa waxaa gaadhay dacwaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam si uu warka guntiisa usoo taabto wuxuu safar usoo galay magaaladii madiina masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu yimid waxaa fadhiya rasuulkii iyo saxaabadii rasuulka hore umuu arag wax kaloo nebigu saxaabada uu kaga soocno lagu gartaara ma jirto taana waxaa tusinaysa markuu soo dul istaagay wuxuu yidhi ayukum muxamed war raggiina halkan fadhiyaa kiineebaa muxameda nabigeennu calayhi salaatu wasalaam saadka markii la dhisaayey shaqada gacantiisu ka shaqaynayey isaga ayaa ka qayb qaatay magaalada madiine xulafadii kufaarta ahaa markii ay soo weerareen ee la qodayey dhufayskii magaalada lagaga difaacayey qeybta waqooyi ee buuruhu aanay kaga soo dhoweyn nebigeennu calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ayuu shaqadaa kaga qayb qaatay dhagixii saxaabadu ay jejebin kari waayeen hal madaraq buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku dhuftay ama hal dubbe dabeetana ciid ayaa dhagaxaasi u noqday nabigeennu caleyh afdal salaatu watasliim masaajidkiisa kama dhigin masaajid qurux badan oo dhaldhalaal leh indhaha soo jiita oo qalbiga mashquuliya waayo goobtu haddii ay tahay goob cibaado waa in laga fogeeyo waxa dadka mashquulinaya oo dhan wax kala daaya nebiga calayh salaatu wasalaam markii saxaabigii abujaham la odhan jiray wuu soo hadiyeeyey sijaayad shagshagaar leh iyo midabo kala duwan nebigu calayhi salaatu wasalaam hal mar markuu ku tukada salaaddii uu ka baxay wuxuu yidhi iga qaado abujahm u celiya liannahaa kaadat an tulhiyanii can salaatii aanifa waxay ku dhowaatay inay salaadeedii iga mashquuliso rasuula kama mashquulin laakiin waa ku dhowaatay buu nebigu calayh salaatu wasalaam innagu waxaasoo kale maanta uma aabba yeelo oo masaajidadiibaa laga yaaba in la qurxiyo wax lagu qorqoro qoraal lagu wareejiyo midabo kala duwan halka waxa weeyaan lagu sameeyo gogashii lagu tukanayabaa boqol midooboo kala duwan laga yaabaa inay waxa weeyaan yeelato dadka quluubtoodu marka hore mashquulsan tahayba oo ay maqan tahayba walihaada baa tan mashquulka tan ee ku samaynayso dadku ay dareemi laayihin nabigeennu calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisa gidaaradiisu waxay ahaayeen laban saqafka sarana wuxuu ahaa laamaha geedaha timirta cariish buu ahaa masaajidka nebigu calayh salaatu wasalaam marka roobku uu do-o wuu daroorimi jirayba oo maalintuu nebigu roobdoonta ka sameeyey mimbarka dushiisa ee markiiba ilaahay ducadiisii uu aqbalay ee roobku uu soo daatay isagoo mimbarkii saaran waa kuwa saxaabadu yihi ridwaanullaahi calayhim sida anas oo kale waxaanu aragnay biyihii roobka oo garhkii nebiga calayh salaatu wasalaam ka da-ayay waa kii nebigu habeenkii koob iyo labaatanaad ee bisha rabadaan sujuuddii ka soo toosay iyadoo dhoobo iyo biyo ay ka da-ayeen salaantiisa haakada kaana masjid nabiyi calayh salaatu wasalaam saxaabadii rasuulka ee rasuulka ka dambeysay masaajidka way ballaadhiyeen abubakar wuu ballaadhiyey cumar radi allahu canhu saasoo kale wuu ballaadhiyey cumar markii masaajidka laga shaqaynaya la ballaadhinaya wuxuu yidhi isagoo la hadlaaya ninkii dhisaayey akina annaasa min alxari walmaطr war waxaad dhistaa dhismo dadka ka ilaaliya kulaylka iyo roobka wayaaka an tuxamira aw tusafir waxaan kaaga digayaa inaad cascasayso oo aad midabo huruuda marmariso oo dadka waxa weeyaan mashquuliya biidn illaahi subxana wa tacaala darsigeenna beri ayaa aynu bilaabi doonaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waagu markuu u baryo muxuu samayn jiray sidii iclaanka ama ogeysiiska u sheegay walaalkeen khadar imaamka waxbaan ka yaro bedelayaa oo saddexdan maalmood ee isdaba socda isniinta iyo salaasada iyo arbacada aynu kitaabka wadi doonaa labada maalmood ee sabtida iyo axadda ayaa insha allahu tacaala kitaabka dambe aynu bilaabi doonaa mar haddii kitaabkani maanta uu bilaabmay inuu kala go-o ma fiicna wajazaakum allahu khayra wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbihi wasalama tasliima kaira